Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Jubbaland ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa xafiiska xuduudka koonfurta u qaabilsan w f p oo uu xafiiskiisu yahay degmada doolow iyo sidoo kale madaxa mashaariicda w f p ee xuduudaha soomaaliya anas al maxamed waxaana kulanka goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo sidoo kale kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii looga arrinsan lahaa mashruuca baxnaan oo ah mashruuc ay iska kaashanayaan wasaaradda iyo sidoo kale hay-adda w f p kaas oo wax loogu qabanayo bulshada danta yar waxaana laga fulinayaa mashruucan baxnaano ilaa saddex degmo oo kale ah afmadow badhaadhe iyo sidoo kale degmada luuqa wasiirka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda w f p ka socday ayaa si qoto dheer uga arrinsaday dardargelinta mashruuca iyagoona hoosta ka xariiqay sida uu muhiimka ugu yahay waxayna isla qaateen in la iska kaashado fududaynta sida bulshada jubbaland looga faa'iideyn lahaa mashruuca baxnaano maxamed axmed cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka kulankii wasaaradda iyo w f b oo saddex bilood laha ahaa ayaa nooga qabsoomay xarunta wasaaradda kismaayo ama olgoleedka jubbaland waxaana ka hadalay dhowr qodob oo ay kamid tahay xoojinta iyo wada shaqeynta wasaaradda iyo w f b si laysaga kaashado wax kasta oo caqabada oo jira loona hagaajiyo wada shaqeynta iyo xiriirka ka dhexeeya waxaan kaloo ka hadalnay korjoogteynta hay-adaha fulinaya mashruuca baxnaano ee w f b la shaqeeya ayagana in aan korjoogteyno oo la xiriirno oo aan ogaano sida loo shaqeynayo iyo sida wax u jiraan annaga iyo w f b ba aan si wada jir ah aan u mataqaanaa maamulno haddii aan la idmo mashruucan baxnaano waa ogtihiin waxaa iska leh dowladda soomaaliyeed wuxuuna ka shaqeeyaa maamul goboleedyadao dhan w f b baana wakiil uga ah dowladda laakiin waxaan rajeyneynaa haddii aan la idmo sanadka cusub sanadkan lix bilood kadib in mashruucan gebi ahaan uu dowladda soomaaliyeed gacanteeda kusoo wareego oo dowladdu maamusho laakiin hadda w f b baa contractiga qaadatay oo hawshaas wado weli marka waxaan rabnaa inaan xoojino wada shaqeynta wasaaradda iyo w f b insha allah arrimahaasaan maanta ka wada hadalnay kulankii saddex biloodlaha kaga wada hadalnay marka waxaan rabnaa in arrintaas wixii ka dhiman aan dardargelino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu